فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal oo aad toddobaad waliba xilligan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa maalinimo jimco ah lix iyo tobanka jumaadul aakhira sannada kun afar boqol afartan iyo shanta hijriyada dhanka kalena ku beegan labaatan iyo sagaalka bisha labiyo tobnaad labada kun labaatan iyo saddexda qodobada aan toddobaadkan barnaamijka idinkugu henno waxaa ka mid ah maxaan ka naqaanaa qodobka ugu mudan ee jihaadka lagu socodsiiyo rasuulka sala allahu calayhi wasalamna uu xoogga saari jiray imisaan qof ayay ka koobneed sariyadii uu watay zeyd ibnu xaarithah ee loo diray in ay jidka u galaan safarkii qureesh ee ganacsiga ahaa ee ka imaan jiray shaam maxaa uu ahaa qorshihii ay door bideen hoggaanka qureysheed ee safarkaasi ganacsi waday si ay uga fakadaan kamiinka sariyada zayd kumuu ahaa saxaabigii bannaanka keenay sirtii ay miciin bideen duqaydii mas-uulka ka ahaa safarkaasi ganacsi ee qureysheed kelimad ku saabsan ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan maxaan ka naqaanaa taariikhda xaafadda ashujaaciya ee ku taalla magaalada khaza iyo kaalinta ay ku leedahay iska caabinta maamulka yahuudda ee xoogga ku haysta dhulka muslimiinta ee reer falastiin warbixin ku saabsan xaafadan dhowr jeer oo kala duwan lagu gumaaday gumaystaha sahyuuniga ah ayaad maqli doontaan iyo maxay tahay ma'saadka iyo dhibaatooyinka ay wajahayaan muslimiinta hindiya iyo maxallo gudboon muslimiinta caalamka in ay kaga jawaabaan jaraa'imtaasi ka dhanka ah muslimiinta ku nool dalka hindiya ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal قد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا
waa hagaag qodobadaasi oo dhan waad dhegaysan doontaan insha allah aan ku bilowno qodobka barnaamijka ugu horeeya oo noqonaya maxaan ka naqaanaa taariikhda xaafadda ashujaaciya ee ku taalla magaalada khaza iyo kaalinta ay ku leedahay iska caabinta maamulka yahuudda ee xoogga ku haysta dhulalka muslimiinta ee reer falastiin warbixin qodobkaasi ku aadan waxaa soo jeedinaya waryaheena maxamed sheekh cali خلي الديار وأمضي العزم بالهمم واطلب مقارعة الطاغوت وانتقمي خلي الديار وأمضي العزم بالهمم واطلب مقارعة الطاغوت وانتقمي
ashujaaciya waa mid ka mid ah xaafadaha ugu waaweyn ee magaalada khaza waxaana loo aqoonsan yahay furaha bari ee marinka waxayna door muhiima ku lahayd in badan oo ka mid a dagaaladii soo maray mandiqadda laga soo bilaabo dagaaladii saliibiga lasoo maro waxay gaalada ugu yeertaa dagaalka koowaad ilaa dagaalka yahuudda ilaa waqti xaadirkan ku hayso magaalada khaza sidoo kale xaafadan ayaa ah saldhigyada ay kasoo ambabaxaan ururada iyo axsaabta falastiiniyiinta haddii aynu ku bilowno mowqiceeda ama goobta ay dhacdo waxay xaafadda shujaaciya ku taallaa bariya marinka khaza waxayna ku fadhisaa masaaxo afariyo toban kilomitir wuxuuna dadkeeda uu ka badan yahay boqol iyo toban kun sida ku catirokoob la sameeyey sanadkii laba kun shan iyo tobankii xaafadani ku taalla magaalada khaza waxay sidoo kale leedahay suuqa ugu weyn dharka iyo badeecooyinka muhiimka u ah guryaha ee magaalada waxaana suuqaasi lagu magacaabaa saaxada shujaaciya waana mid shaqeeya isbuuciiba hal mar oo ah maalinka jimcaha xilligaas oo ay inta badan qeybaha kala duwan ee dadka ganacsiga ah iskugu yimaada taariikhda iyo aas-aaska xaafadda ashujaaciya waxaa loo celiyaa wakhtigii ayuubiyiinta waxaana magacaas uu ka yimid mujaahid kasoo jeeda qowmiyadda kurdida oo xilligaas ku shahiiday dagaalka weynaa ee khaza ku dhex maray ayuubiyiinta iyo saliibiyiinta sanadka miilaadiga markuu ahaa kun laba boqol sagaal iyo soddonkii geesigaas oo loo nisbeeyey magaca suuqa waxay u qeybsaneyd xaafadda shujaaciya laba qeyb oo ah qeybta turkumaanka oo loo nisbeeyey qabiilka halkaasi soo degay xilligii uu joogay suldaankii ayuubiga ahaa ee qarnigii saddex iyo tobnaad ee miilaadiga iyo xaafadii ku taallay jihada waqooyiga waxayna kurdiyiintu mandiqadaasi deganay ka imaan jireen magaalada muusil ee waddanka ciraaqa buurta lagu magacaabo almindaar oo ku taalla xaafadda shujaaciya islamarkaana sadxiga badda ka koraysa shan iyo siddeetan mitir ayaa xaafadaasi siisay ahamiyad istaraatiijiyadeed sidoo kalena ka dhigtay mid u eg xarun militari muhiimna u ah magaalada khaza waxaa horey saldhigya uga dhigtay ciidamadii nabileon boombarta wuxuuna ku dilay kumanaan ka tirsan ciidamadiisa isbahaysiga intii uu socday dagaalka ay gaalada ku tilmaameen kii koowaad ee adduunka waxaana ciidamadii la laayay lagu aasay maqbarad ku taala mandiqada ayu shujaaciya sidoo kale xaafadani waxaa caan ka ah kaalin weyn ka qaadatay dagaaladii kun sagaal boqol toddobiyo lixdankii waxayna sidoo kale martigelisay sharaaradii kacdoonkii falastiiniyiinta sanadkii kun sagaal boqol toddobiyo siddeetankii waxaa macrakada dhacday maalinkaas loogu magacdaray magaca xaafadda waxayna sugnaanta dadkii xaafaddaas iyo halgankooda uu socday ilaa uu ciidanka yahuudda ku dhawaaqo inuu fashilmay wuxuuna wadahadallo ka dalbaday dhinaca falastiiniyiinta marka laga hadlayo astaamaha taariikhiga ah ee ay leedahay xaafadani ku taala bariga khaza waa jaamico axmed bin cuthmaan ama masjidka weyn sida lagu magacaabo lagu tiriyo masaajida ugu weyn ee masaajida xaafadda waxaa sidoo kale halkaasi ku yaala masjid kale oo leh taariikh fog waxay xaafadani horey u martigelisay silsilado weerar ah oo ay ku kaceen ciidamada yahuudda waxayna hadaf sugan u ahayd duulaano badan oo dhulka ah iyadoona xasuuq ay geysteen ciidamada yahuudda bishii may ee sanadkii laba kun iyo saddexdii lagu dilay afar iyo toban qof oo ka mid ah shacabka ku dhaqan xaafadda sidoo kale waxay koob iyo tobankii febraayo sanadkii laba kun iyo afartii isla xaafadda shujaaciya ku dileen shan iyo toban qof halka afar iyo afartan kale ay ku dhaawacmeen kadib xasuuq aan loo kala saarin carruur iyo ciroole waxay sidoo kale ashujaaciya ilaa maanta hadaf u tahay weerarada cirka ee joogtada ah waana mandiqada ay ka dhacaan iska hor imaadyada waxay cudwaanka yahuudda la kulantay marar badan intii lagu guda jiray weeraradii ka dhanka ahaa marinka iyo sidoo kale intii uu socday cudwaankii khaza ee sanadkii laba kun iyo afar iyo tobankii sidoo kale xaafadda shujaaciya masrax oo ahayd xasuuq kale oo ku dhinteen shan iyo toddobaatan falastiiniyiin ah ayna ku dhaawacmeen boqolaal kale intooda badanna lagu diiwaangeliyay haween iyo carruur oo ay usii dheereed gumaadkaas la mid ah oo lagu sameeyey qoysas kadib markii marqura ah si cashwaayi ah loogu garaacay xaafadahaasi in ka badan boqolaal gantaal arrinkaas oo sababay in la arko meydadkii shuhadada oo waran wadooyinka iyagoo soo saaraya burburka dhismayaasha iyo sidoo kale muuqaalada guryo goobo ganacsi iyo wadooyin ay si dhammaystiran gubashadu u saamaysay weerarada noocan ah ayaa sidoo kale kusoo laabtay xaafadda sanadkii laba kun koob iyo labaatankii mar kale ay soo cusboonaadeen weerarada cudwaanka ah ee ay martigeliso xaafadda shujaaciya sanadkii laba kun saddex iyo labaatanka oo lagu tilmaamo markii loo eego kuwii ka horreeyey sanadkii ugu darnaa oo uu marinka la kulmo gumaad cadowtooyo cudwaanka yahuudda ee khaza oo lagu tilmaamay gumaad wadareed xilli ay toddobaadyo gudood ay ku kaceen majaasiir argagax badan oo uu ka mid yahay xasuuqii shujaaciya kaas oo lagu duqeeyey konton dhismayaal badan ah iyo guryaal caadi ah oo la degnaa arrinkaasoo dhaliyey istishaadka dad kor u dhaafaya boqolaal falastiiniyiin ah warbixinta oo aan kaga sheekaynayno tacriifka taariikhda iyo waxyaabaha ay ku tilmaaman tahay xaafadda ashujaaciya waxaa lama huraan ah arrin kale oo ay kula siman tahay qeybaha kala duwan ee dhulka falastiin arrintaas oo ah in xaafadan ay leedahay awood bashari ah ama awood dad ah oo allah ku manaystay nisbada dhalmada ee xaafadda ashujaaciya waxaa lagu tilmaamaa mandiqada ugu dhalmada badan ee caalamka xilli tirada qoys weliba oo ka mid ah dadka xaafadda uu ka kooban yahay tiro u dhexaysa siddeed ilaa iyo lix iyo toban xubnood waxaana sanad kasta xaafadda kusoo bira toban kun oo dhallaan ah waxa ay shujaaciya boos muhiim ah ku leedahay taariikhda falastiin maadaama ay uga dhigan tahay taliska taariikhda ah ayna kasoo baxeen inta badan kooxaha firfircoon ee wax iska caabinta iyo ururada dhaqdhaqaaqa ee dhulka falastiin sidoo kale waxaa shujaaciya caankeed haweeney falastiiniyad ah oo lagu magacaabi jiray khansa ama umunidaal taasoo saddex ka mid ah wiilasheeda ay ku shahiideen howlgal ka dhan ah yahuudda waxayna sanadkii laba kun saddex iyo tobankii ku geeriyootay cisbitaalka ashifa kadib markii in muddoa xanuunsaneed xaafadda ashujaaciya ee bariga khaza waxaa sidoo kale kasoo jeeda dhalinyaro badan kuwaasoo ku shahiiday kacdoonka yahuudla dagaalanka halka dhalinyaro badan oo shujaaciyiin ay qeyb ka yihiin kumanaan buuxdhaafiyey xabsiyada yahuudda sidoo kale dhalinyarada ayaa qeyb ka ah dagaalka yahuudda kula dagaalamaya deegaano ka tirsan marinka kuwaasoo qeyb ka ah howlgalka la magacbaxay duufaanta al aqsa
لا شيء يرعبه هودا غير ملحمة تغزو مدائنهم بالنار والحمم لا شيء يرعبه هودا غير ملحمة لم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا ولا ألهك عنه أنيق روض waa hagaag qeybaha dhexe ee barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaan tallaabsanaynaa maxaan ka naqaanaa qodobka ugu mudan ee jihaadka lagu socodsiiyo rasuulkana sala allahu calayhi wasalama uu xoogga saari jiray imisaa qof ayay ka koobneed sariyadii uu watay zeyd ibnu xaarithah ee loo diray in ay jidka u galaan safarkii qureesheed ee ganacsiga ahaa ee ka imaan jiray shaam kelimad ku aadan waxaa inoo soo jeedinaya asheykh cali cabdullaahi sheekh cali katiin
حيث النجوم نراكم يا سيرا تتخلت ملأ الأرض صداكم وعلى الكون تردت كل ضياء منكم بخطانا يتجدد رضي الخالق عن
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد وحلقاتك كسب سنة أحداث الشهور بلها دعدوين كدعة حلقتنا وحكاها لدونا بش جماد الآخرة السنة دي صدحات هجرية دا دعدة دعدة كسب سنة عيد النبي صلى الله عليه وسلم ودري oo sariyo ahaa uu hogaaminayey zayd ibnu xaaritha radia allaahu tacaala canhu ciidankaa nabigu sal alla alay waslm wuxuu ugu tala galay in ay jidgooyo u dhigaan safar ay quraysh lahaayeen quraysh arrintaasi markay ogaatay way ka taxadareen waddadan shaam ayay markay u socdaan waddooyin ay maraan baa jiray oo lagu yaqaano marka safwaan ibnu umaya nin la yidhaahdo oo ka mid ahaa odayaashii qureysheed ayaa aada uga calaacalay jidgooyooyinkan faraha badan oo loo dhigayo ganacsigooda ka imaanaya shaam arrintaa marka isagoo aada uga murugsan ayuu wuxuu yidhi haddaan ogahay waddo kale oo la mari karo oo ka nabad badan midda hadda aan marayn waddadaas waan samayn lahaa buu yidhi oo halkaa ay shaamna gaarsiin karta marka nin la dhihi jiray al aswad ibnu mutalib ayaa wuxuu yidhi anaa kuu haya waddo ka nabad badan waddadan saaxilka maraysa ee aad kala kulantaan mar kasta ma wuxuu waddadan hadda aad martaan ee shaam u martaan waddo ka fiican baan kuu hayaabu halkaa iyo ciraaq baad aadaysaa kor baad ka wareegsanaysaa markaasuu wixii anigu waddadaa ma garanayo yidhi safwaan baa yidhi anigu waddada wadda aan aqaano ma ahan waa dhul ugu dhumayo ma garanayo nin la dhihi jiray abuzamca ayaa wuxuu yidhi anaa ku tusinaya nin aada u yaqaana oo mari kara habeenkii asagoo xataa indhaha laga duubay xataa mari karaawy soo u yaqaana meeshaas nin la yaqaanaho waddada aada u garanaya markaasuu yahay ninka noocaasee aada u garanaya waddadaas ee indhala-aanta ku mari kara wuxuu furaad faraad ibnu xayaan bale alcijli ninkaasaa waddada yaqaana bes markaas safaan wuxuu sameeyey ninkii la dhihi jiray faraad buu u cidiray kadib wuu yimid niyo anigu waxaan doonayaabuu dhankaa iyo shaam baan aadi jiray culays baan kala kulannay ganacsigeennina wuu mari waayey marka waddadan ciraaq inaa itusta buaan doonayaabuu markaasuu haa anaa ku qaadsiinaya waddadan hal qof oo kuu isbaadhiga karana ma laha anu aad baan u garanayaa meelaha luqyadaha laga baxo ayaan doonayaa wiil dhulka bahgooyooyinka ee la maro oo cid kuu imaanaysa aysan jirin ayaan ku qaadsiinayaa wy marka saddex boqol oo dahab iyo alaabo ah ayay soo saareen awrtii iyo safarkii ay ku socdeen way soo dhaqaajiyeen waxayna soo aadeen waddadii nucaym ibnu mascuud ashjaci nin la dhihi jiray ayaa magaalada madiine yimid isagoo ka warbixinaya safarka nimankan qureysheed iyo waddada inay badasheenba xogtii dhammayd buu soo ogaaday dagaalka inta badan xogta ayaa muhiim ah marka lama ogeyn inay waddadii badasheen waddadii hun baa loo fadhiisan lahaa markay waddadii badasheen oo halkaa iyo ay ciraaq xaggeeda inay go-aansadeen ay aadaan nucayn baa ka soo warbixiyey wuxuuna sheegay nimankii halkaa inay u badasheenoo howshooda halkaa ay u socoto markaasa waxaa soo baxday nebigu sal allahu aleyh wasalama in arrintaa uu xil saaray sayd ibnu xaaritha saryadanna sidaasaa sababka loo aas-aasay ay ahayd boqol ka mid ah saxaabada ayuuna u diray arrintaas inay qabtaan oo zayd ibnu xaarithana uu macallin ka ah waddadii bay u galeen gacantay ku soo dhigeen safarkii soconayey ee quraysho ay lahaayeen oo weliba aaday ugu dadaaleen inaan la ogaanin laakiin waxaa fakaday dadkii madaxda ahaye safarka hogaaminaya odayaashii qureysheed way fakadeen wixii marka qaniimaha ay soo heleen ayay saxaabada ridwaanullaahi calayhim nebiga ula soo galeen sala allahu aleyh wasalama magaalada madiina nebigu markaa wuu qeybiyey qaniimadii qaniimo aad u fara badan bay ahayd oo markaa waxa weeyaan magaaladaas la keenay ninkii hawshaa ka qeyb qaatana nucaym ibn mascuudna waxbaa laga siiyey oo hawshaa maadaama wax ka qabtay oo sabab u ahaa in xogta noocaana la helo oo isagu ka shaqeeyey isaguna waxbuu ka helay wey marka sababta saryadan iyo ciidanka nabigu sal alla alay slm boqolka gaaray u aasaasay iyo mihnadda loo diray waxay ahayd safarkaa qureysheed oo weliba isku dayayay inay muslimiinta ka fakadaan oo dariiq lagu aan lagu oqoonin oo cusuboo qarjajeexa ay maraan in xogtoodiina la helay yacni dagaalkiina loona galay waddadii wixii hanti ay lahaayeenna gacanta lagu soo dhigay si muslimiintu ay ugu xoogeystaan una isticmaalaan dhaqaalahaas la dagaalanka gaalada iyo xoojinta jihaadka marka jihaadka waxaa u koowaada ku soconaya waa dhaqaalaha wey walidaalika nebigu sal alla alay slm xoogga saari jiray in dhaqaalaha gaalada laftirkeeda laga soo qaado kadibna iyaga lagula dagaalamo maxay gaalada waxaa aragteen hadda waxay keenayaan hub fara badan waxbay soo diyaarinayaan haddana ilaahay fadligii jala jalaaluhu muslimiinta iyo mujaahidiintu waxay gacanta ku dhigayaan hubkoodii iyo qalabkoodii markaasay dib loogula dagaalamayaa kadibna gaaladii shalay iyo cataw iyo maxaan ka doonnay hubka maxaan u keennay ayay maalin kasta la qaylinayaan waa dhaqan marka ay lahaayeen weligood gaalada inay wax dhoodhoobaan kadibna waxaa gacanta muslimiinta ay soo galaan xoolihii ay ku weerareen dadka muslimiinta ay ku dhibaateynayeen marka qisalkan waxaan ka qaadanaynaa sariyadan aasaaskeeda iyo sida ay ku socotay sababkeeda uu arrintaas ahaa sida ay muhiimadda u leedahay in juhdi badan lagu bixiyo gaalada in lagala dagaalamo dhaqaalaha laguna soo rogo cunaqabatayn waddooyinka loo fadhiisto qalabkoodii hubkoodii iyo yani maalkoodaba lala wareego si markaa waxa u daciifaan u tabar daraadaan ayna uga markaa ay u awoodi waayaan la dagaalanka shareecada ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ku hayaan khaniimada laga qaadayo gaalada waa kasab aada u fiican waa meel laga shaqaysta meesha ugu weyn waana kasabka uga xalaasha badan maxaa nebigu sal alla alay waslm kasabkiisu wuxuu ahaa khaniimada ayuu ahaa marka dad badan oo haddaad arkayso oo dhulkii muslimiinta inta ka tagaan bay waxay aadayaan gaalada dhulkoodii markaas dhul bahgooyooyin rafaad bado ayay u marayaan meeshaasay ku le-anayaan kadib gaaladi meelahaas markay tagaan isbaarooyin baa loo dhiganaya iyagiibaa madax furasho laga qaadanaya iyagu ihaanaysan oo dulleysan taasi marka waa nasiib darro dhaqaal hadday raadinayaan gaaladii baa dhooban dhulkii oo ku soo duushay oo dhaqaalna ku haysato degan marka waa inay iyada ka qaniimaystaan xoolaha ay ka raadiyaan meesha ay u tegayaan halkan bayba joogaane ay ka faa'iidaystaan si markaa ay uga qaataan xoolahan gaaladu ay haysato kadibna ay u noqdaan dad markaa hanti ilaahay siiyey oo dhulkoodiina jooga cizi iyo sharafna ku nool cadowga ilaahina subxaanahu wa tacaala yacni la xisaabtamaya marka insha allahu tacaala xalqadeennan intaa ayaan kusoo gabagabayneynaa hada wabillahi towfiiq wsala allahu wsalam calaa nabiyina moxamed في الأمة يكفيكم وحيا ينزل فيكم بعبادتكم يتلى للطاعات يجود
شرف قد وافاكم لم يبلغه سواكم شرف قد وافاكم لم يبلغه سواكم وإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت
weli waxaad maqlaysaan barnaamijka aqoon iyo ogaal oo idinkaga imaanaya idaacadda alfurqaan maxay tahay ma'saadka iyo dhibaatooyinka ay wajahayaan muslimiinta hindiya maxaase la gudboon muslimiinta caalamka in ay kaga jawaabaan jaraa'imtaasi ka dhanka ah muslimiinta ku nool dalka hindiya warbixin umuurtani ku saabsan waxaa soo jeedinaya waryaheenna cabdifataax faarax diiriye
سأنام رغم البرد كي أحكي لكم خذلان شعب جاوز المليار سأنام في تلك الظروف لعلكم ترون قلبا بالأسى قد فار سأنام يوما واحدا أو مثله muslimiinta ku nool dalka indiya ayaa wajahaya mid ka mid ah xadgudubyada ugu adag ay la kulmaan muslimiinta ducafada ee caalamka ku nool oo mar waliba waxa ay gaboodfalo kala kulmaan dowladda indiya oo baadigoob adag ku haysa dadka muslimiinta ah iyadoona ciidankeeda ku fasaxday si ay u dilaan iyagoon u kala soocin caruur waayeelo una kaxaystaan dumarkooda si ay u kufsadaan sababtuna waa keliya inay muslimiin yihiin dalka indiya waxaa ku badan madax iyo horjoogayaasha siyaasadeed ee xagjirka ah kuwaas oo jeediya hadallo islaam nacayb ah iyo u cagjuglaynta dadka muslimiinta ah iyagoo kicinaya mar walba nacayb ku aadan muslimiinta iyo diinta islaamka xukuumadda ka jirta hindiya ayaa ku dadaalaysa sidii ay dalka hindiya gebi ahaanba uga saari lahayd dadka muslimiinta ah ugana yeeli lahayd dal hinduusa iyadoo taageero iyo taakulayn dhinac walba ah la garab taagan dadka hinduuska ah dhanka kalena waxay dagaal ba-an ku haysaa qowmiyadaha kale ee hinduuska ahayn arrinkaas ayayna dowladda hindiya ka leedahay si ay dalka uga wada dhigto dal hinduus ah ayadoo adeegsanayso beeridda nacayb ka dhana muslimiinta xadgudubyada ugu badan ee lagu beegsanayo muslimiinta ayaa ka dhaca gobolka kashmiir oo dadka degan ay u badan yihiin dad muslimiin ah xilli ay dowladda hindiya ay meesha ka saartay qaanuun ay sheegayeen inuu xuquuq siinayo muslimiinta natiijada ka soo baxday xadgudubyo bishii febraayo ee sanadkan ka dhacay caasimadda hindiya ee new delhi ayaa ahayd dhimashada soddon iyo toddoba muslimiin ah iyo dhaawaca boqolaal kale oo muslimiin ah oon waxba galabsan ciidamada indiya markii ay geysanayeen xadgudubyadan xitaa uma naxariisan dumarka muslimiinta iyo dhallaanka yar dadka ay sidaa bahalnimada ula dhaqmeen waxaa ku jiray hooyo siddeetan jira iyo tiro kale oo carruur ah dowladda indiya iyo ciidankeeda ayaa had iyo goorba garab taagan maleeshiyaadka hinduuska ee xadgudubyada u geysanaya muslimiinta reer indiya iskumana dayaan inay ka hortagaan ama xitaa jawaab celin ka sameeyaan howlgallada lagu dhibaataynayo muslimiinta ee ay soo qaadaan cunsuriyiinta hinduuska ah dadka muslimiinta ah goobaha ay ku cibaadaystaan ee masaajidda madaarista qur-aanka goobaha ganacsi iyo guryahoodaba waxaa si joogtaha u boobaya kooxaha hinduuska ah oo aad ugu xididaystay islaam nacaybka intii ay socdeen weeraradan waxay hinduusku gubeen masaajid dhowr ah kuwo kalena waa ay burburiyeen iyagoona ka taagay calankooda wata calaamadaha shirkiga weeraradan lagu beegsanayo muslimiinta hindiya ma ahan kuwo tiro lagu soo koobi karo mana jirto sanad aysan dhibaato iyo xadgudubyo lagula kicin muslimiinta hindiya hinduuska ayaana geysanaya tacadiyo nooc walba ah muslimiinta hindiya ayaa lagu qiyaasaa afar iyo toban boqolkiiba waxayna dowladda hindiya u aqoonsan tahay inay yihiin dad waddanka soo galooti ku ah ayna tahay in laga takhaluso ama laga ciribtiro ayadoo waddo walba iyo hab walba loo marayo muslimiinta hindiya ayaa dalka hindiya ka ah kuwa yar marka loo eego dadka gaalada ah waxaana muslimiinta dhulkaas lagu qiyaasaa laba boqol oo milyan oo qof halka ay dadyowga hinduuska dalka hindiya ka yihiin siddeetan boqolkiiba inkastoo tirakoobyada dalkaasi ka imaanaya ay noqon karaan kuwa aan cadaaladda la waafajin muslimiintuna ka badan yihiin inta la sheego habdhaqanka dowladda indiya ee muslimiinta ayaa ah mid aad u adag waxaana ay ku dhaqaan shuruuc iyo qawaaniin ay soo dejisay xukuumaddooda xagjirka ah taa oo ayadana dhankeeda ku dadaalaysa sidii muslimiinta loo gumaadi lahaa loona tirtiri lahaa kuwani waa qaar ka mid a dhibaatooyinka muslimiinta reer hindiya ay ku dhex wajahayaan gudaha dalkaasi haddaba muslimiinta maxaa kaga aadan dhibaatooyinka lagu hayo walaalahooda muslimiinta ee reer hindiya culimmada iyo dadka wax ka qoray qadiyadan waxay leeyihiin waajibka qadiyadaasi ka saaran muslimiinta caalamka waa inay la noolaadaan xanuunada ay dareemayaan walaalahooda dhanka kalena ay qayb ka qaataan sidii ay dibadda u soo dhigi lahaayeen xaqiiqda waxa ka socda hindiya iyo dhibka ay wajahayaan muslimiinta hindiya oo keliya ma ahan waddamada lagu dhibaateeyo muslimiinta waxaa ka mid ah shiinaha iyo myanmar muslimiinta ku nool waddamadaasi waxay ka siman yihiin tacadiga iyo gumaadka waddamada reer galbeedka oo calanka u sida la dagaalanka islaamka iyo ehelkiisa dhaqaalana ku bixiya ayagoona sannadihii u dambeeyey bilaabay inay dhibaatooyin baaxad leh ka abuuraan waddamada muslimiinta iyagoo adeegsanaya dowlado maqaarsaar ah sida imaaraadka carabta taasoo dalka suudaan iyo yemanba ka geysatay welina ka wada xasuuq aan ka dhicin waddamada ay muslimiinta ku tira yar yihiin حتى أرى كبش الفدا بشارا حتى يصافح نصرنا شهداءنا وأرى حماة تكبر استبشارا حتى يعم السلم في أرجائنا نحيا كراما إخوة أحرارا نحيا كراما إخوة أحرارا نحيا كراما إخوة أحرارا نحيا كراما إخوة أحرارا
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع
guud ahaan intaasi ayaanu kusoo afmeeraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal oo aad toddobaadkani ku maqasheen qodobo kala duwan intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo dumtum calaa khayr wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi وبركاته ربه كالفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذت وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت أصل العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا